bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim in alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdih illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشhهadu an laa إilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah وأشhهadu أna muxamada cabduhu warasuuluh mowduuca in sha allahu tacaala wuxuu ku saabsan yahay alguluw fi اddiin sida hore loo sheegay waxaan in sha allahu tacaala u qaybin doonaa guluwiga macnihiisa luqa ahaan iyo sharci ahaan guluwiga xaqiiqadiisa xaqiiqada uu leeyahay uma asbaabta guluwiga keento markaa dabadeedna madaahirtiisa waaqiciga ah dabadeedna in sha allahu tacaala cilaajkiisa sharciga sida uu u cilaajiyey ama u daaweeyey yaan in sha allahu tacaala raacin doonaa wixii ilaahay naga waafajiyo marka ugu horeysaa guluwiga xagga luqada waxaa weeyaan waxa uu tusayaa kelimaddu ay tusaysaa yadullu calaa irtifaacin wa mujaawasati qadrin sarrayn iyo qad iyo qadar uu shay lahaa oo la dhaafiyo shay qadar ou lahaa oo la tallaabiyo oo la gudbiyo sidaas ayaa ibnu faris mucjamu maqaayiisi luqa uu sheegayaa macnihiisa marka luqa irtifaac iyo mujaawasa mujaawasatu qadrin weeyaan macnihiisa sharciyeedna waxaa weeyaan almubaalagatu fi اshayi wاltashdiidu fiihi bitajaawuzi اlxaddi shay in lagu xadgudbo diinka ka mida wاtashdiidu fiihi in aad loogu ad adkaado bitajaawuzi اlxaddi weliba loogu ad adkaado si xad xadkiisa dhaafsiisan wa fiihi macna اtacamuq waxaa marka uu wataa quluwiga macna tacamuq tacamuqa iyo quluwigu waa isku mid sidaas ayaa alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga kitaabu اlictisaam min saxiixi اlbukhaari marka uu sharxaayo juska saddex iyo tobnaad laba boqol sagaashan iyo kow uu tilmaamay kitaabulictisaamna waxaa loogu soo daray quluwigu wuxuu bar uu barbar uu dhinac marsan yahay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam kitaabulictisaam marka waa kitaab imaamu lbukhaari uu ku keenay sunnada nebiga iyo in la raacaa siday waajib u tahay iyo waxa khilaafsan iyo waxyaabahaas oo dhan buu kaga warramay marka halkaa ayuu imaam alxaafid ibnu xajar uu sidaa ku yidhi almubaalagatu fi اshayi wاltashdiidu fiihi bitajaawuzi اlxaddi wa fiihi macna tacamuq sidaa si la eg ama u dhow ayaa alimaamu shaatibi raximah اllah ictisaamka uu u qeexay quluwiga shaekhulislaam ibnu taymiya laftirkiisa raximah اllah iqtidaa'u siraadi اlmustaqiimka macnaha sharciga quluwiga markuu sheegaayey sidaa si u dhow ayuu markaa uu u tilmaamay ayb macaanidaas marka inahaasaan marka isaga gaabinaynaa iyada ayb xaqiiqadiisa markaan usoo gudubno quluwiga xaqiiqadiisa waxa uu xaqiiqada ku yahay waa maxay haddii aan si fiican u fiirinno macaanidii luqada iyo sharciga aan ka soo fahamnay ee quluwiga yaa xaqiiqadiisa wax badan ka iftiiminayso waxa ay tahay waxaan ka soo fahmnay macnihiisa luqeed iyo sharci tajaawus shay in xadkii ou lahaa la dhaafiyo xadkaas marka jiho kasta ha loo dhaafiyo dhinaca gaabinta shaygii laga gaabiyo lagu xadgudbo dhinaca ka gaabinta iyo hadday noqon lahayd dhinaca ku-xeeldheeraanta iyo yacnii kasiyaadinta iyo kabadbadinta labadaa dhinacba marka waa yeelan karaa oo labada dhinacba xadgudubku waa ka imaan karaa sidaa darteed xaqiiqada quluwigu waxaa weeyaan waa ifraadun wa tafriid shaygii oo lagu xadgudbo xadgudub dhinaciisa siyaadada iyo shaygii oo lagu xadgudbo xadgudub dhinaca nuqsaaminta oo shaygii inta laga gaabiyo dhankaas loo bato xaquna waxaa weeyaan waa wasad waana dhexdhexaad ayb alcallaamatu moxamed alamiin ashanqiiti raximahu اllah tafsiirkiisa la yidhaahdo adwaa lbayaan ayaa waxa uu ku tilmaamay markuu fasiraya qowluhu tacaala yaa ahla اlkitaabi laa tagluu fii diinikum walaa taquuluu cala اllahi ila اlxaq fii suurati الnisaa waxa uu yidhi wa qaala bacdu اlculamaa yadkhulu fi اlguluwi wagayri اlxaqi almanhiyi canhu fii hadihi اlآayة maa qaluu min albuhtaani calى maryama ayضa واctamadahu الqurطubiyu وcalayhi fayakuunu اlguluw اlmanhiyu canhu shaamila lلtafriiqi wاlإfraaط waxa uu leeyahay guluwiga aayaddaa layskaga reebay iyo waxa aan xaqa ahaynee layska reebay ee ee aayadda ku dhex jiro waxaa waxaa weeyaan waa wixii been abuuradkii yahuud ay maryam ku tiri ay kaga been abuurteen qurdubina macnahaas ayuu cuskaday haddii macnaha aan qabanno oo aayadda yaa ahlalkitaabi yahuud baa loo jeedaa la yidhaahdo yahuud maryam iyo ciise way ka gaabiyeen xaqooda oo dhanka ay quluwiga uga sameeyeen waa caayeen waa nuqsaamiyeen way ka gaabiyeen haddii marka macnaha la qabto waxa uu yidhi alimaamu shanqiiti alcalaamatu shanqiiti wa calayhi fayakuunu alguluwu almanhiyu canhu shaamilan liltafriiqi waalifraad guluwiga layska reebay marka waxa uu shamlinayaa tafriid oo gaboodfal ah iyo ifraad oo ka badbadinoo xadkii wixii laga tallaabiyo ah idan xaqiiqatu alguluwi waxaa weeyaan waa ifraaqun wa tafriiqun sida imaamkaba uu tilmaamayo ayb allana subxaanahu wa tacaala ummadda nebi moxamed ee moxamediyada ah wuxuu ku sifeeyey ama uu ku tilmaamay wasadiyo iyo dhexdhexaysi oo ay dhexdhexaystaan dhanka ayacni ziyaadada iyo dhanka yacni nuqsaanta inay u dhexeeyaan oo ay dhexdhexaystaan oo shaygana khiyaa yacni khayrkiisa iyo cadligiisu waa sidaa iyadaa weeyaanoo allah waxa uu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa waxaanu idinka yeelnay oon idinka dhignay haddaa ummat moxamed tihiin ummatan wasataa ummad dhexdhexaad ah alimaam ibnu jariir aلطabari raximahullah tafsiirka aayadda waxa uu yidhi ahlu tawasuطin wactidaalin fiihi waxaanu idinka dhignay qolo diinta dhexdeeda ku dhexdhexaysato oo ictidaalka ku dadaasho id kaana axabba alumuuri ila allahi awsaatuhaa maxaa yeelay alla umuuraha wuxuu ugu jecel yahay kuwa dhexdhexe allana subxaanahu wa tacaala ummaddiisa wuxuu u jideeyey salaadda markay tukanayaan inay rabbi weyddiistaan dariiqaas wasadka ee dhexdhexaadka ah ee u dhexeeyo alifraadu waatafriid oo markaaan tukanayna waxaan leenahay ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim hayri اlmaqduubi calayhim wala adaalliin jidka toosan baan ilaahay weydiisanaynaa jidka toosanna waa kan u dhaxeeyo qoladaas yahuudda ee alla u carooday ee iyagu ah ahlu tafriidka ee gaboodfalka badan iyo qolada iyagu marka nasaarada ee daalliintaee baadiyooday ee ah ahlulguluwi yacnii dhinaca siyaadada iyo ka badbadinta sida aad ogsoontihiinba nebiyullaahi ciisa intay ka badbadiyeen ayay waxay gaarsiiyeen heer uluuhiya iyo ilaahnimo ayay gaarsiiyeen marka nebiguna sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi almaqduubu calayhim hum ulyahuud kuwa ilaahay u carooday waa yahuud waaddaalluuna hum unasaara daalliintana waa nasaarada dadka marka ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaalaana jidkoodu labadaas qole ayuu khilaafsan yahay oo ifraadkaas iyo tafriidkaa ayuu u dhaxeeyaa jidka ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala allana aan mar kasta weyddiisanayno ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala adaalliin jidka toosan oo la qaadana wuxuu ku xidhan yahay in la khilaafo labadaa dariiq allana rasuulkiisu markuu tilmaamayey labadan dariiqba inuu ka leexsan yahay buu sheegay oo waxa uu yidhi maa dalla saaxibukum wamaa qawha saaxibkiin ma dhumin oo cilmi la'aan intuu ilaahay caabuday xadgudub iyo ka badbadin ma samaynin wamaa qawaa intuu cilmi yeeshayna cilmigii kuma camalfali weynin oo kama gaabinin ee waxaa weeyaan labadaa dariiqo dariiq aan ahaynoo wasad oo dhexdhexaada ayuu qabsaday taasaa ilaahay marka uu ku ammaanay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhinac kale ilaahay ummadda wuxuu faray dariiqaa laftirkiisa oo iyada laftirkeeda labadan qole dariiqoodaoo la khilaafa waxaa lagu gaaraa jidka toosan oo la qaado walidaalika shaekhulislaam ibnu taymiya raximahullah kitaabkiisa la yidhaahdo iqtidaa'u siraati almustaqiim mukhaalafata asxaabi aljaxiim isaga dhanba waxaas ayuu ku salaysan yahay jidka toosan oo la qaadaa wuxuu keensanayaa in la khilaafo asxaabuuljaxiim asxaabu اljaxiim marka waa ima ilaa ifraadin wa ima ilaa tafriid wuxuu alla subxaanaه watacaala na faray istiqaamada oo waxa uu yidhi fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadqow inahu bima tacmaluuna basiir walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar istiqaamadana waa nala amray laba jidna waa nalaga reebay jid waxaa weeyaan duqyaanka iyo xadgudubka ziyaadada iyo jidka kalena waxaa weeyaan walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu intaad taqsiir la timaadaan ha u iilannina kuwa dulmiga sameeyey oo ha u leexannina xaggooda dadku marka sida ay u ajiibaan rususha ilaahay waa saddex qolo almutamasiku bilxaqi mid xaqa ku dheggan almustaqiimu calaa dariiqihi xaqa ku toosan kan labaad almufaridu azaa'iqu almudayicu lixuduud illaah mid yacnii gaboodfal sameeye xuduudda ilaahay dayacay kan saddexaadna waa waminhum alghaali aladii tajaawaza xuduud allah mid haali ahoo ku xadgudbay diintii oo markaa ka tallaabay intii ilaahay u xadeeyey subxaanahu wa tacaala dadku marka saddexdaa qolo weeyaan aayaduhuna saas ayay tilmaameen haddaba shaarica sida uu noo amray inaan dhexdhexaysanno ayaa shaaricu wuxuu naga reebay guluwiga fii kulli jihaatihi dhinacyadiisa oo dhan alimaamu النasaaئي wuxuu wariyey fii sunanihi iyo ibnu maajah ibnu khusaymana uu صaxiix yeelay min xadiiثi bni cabaas waxa uu yidhi nebiga salى اllahu عalayه ali wasalam ayaa waxa uu yidhi maalintii uu dhagaxa tuuranayo maalintii tobnaadka dulxijo ay tobanka ayadoo dhagaxa uu tuuraayey ayaa waxa uu yidhi waxaad ii soo qaadaan dhagax aan tuurto oon jamrada ku tuuro markaasay dhagaxdii u keeneen rasuulka sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi intuu dhagaxii kor u qaaday dhagax kuwa farganka oo kaloo yar oo yacnii aan saa u weynayn bay u keeneen kan oo kale tuurta ayuu yidhi bimidli haadaa farmuu middaanoo kale ku tuura iyaakum waalguluwa fiddiin iska ilaaliya waxaan idiin kala digayaa idinka iyo diinka oo lagu xadgudbo innamaa ahlaka man kaana qablakum alguluwu fiddiin dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay diinka oo lagu xadgudbo oo marka inta dhagax waaweyn la qaato dhagax waaweyn la tuuro nebigu waa ka reebay waxayna soo gelaysaa alguluwu fiddiin marka guluwigu keliya ma ahan caqiido ma ahan keliya yacnii cibaado ma ahan keliya yacnii jaanib oo jawaanibta diinta ka mid ahe dhinac walba ayuu galaa wuxuu geli karaa caqiidada cibaadada ayuu geli karaa suluukiyaadka ayuu geli karaa waxyaabahaas oo dhan buu galaa sidaa darteed marka maalinkaa nebiga wuxuu tusaalaha uu ku keenay dhagaxa la tuuraayo ahayd laakiin si guud ayuu guluwiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka uu uga reebay weliba gaar ahaan wuxuu reebay isaga in lagu xadgudbo haddana oo waxa uu yidhi laa tuduruunii kamaa adrat innasaara bna maryam innamaa ana cabdun faquuluu cabdullaahi wa rasuuluhu ha igu xadgudbinina say nasaaro ugu xadgudbeen ciisa bni maryam innamaa ana cabdun anugu addoon baan ahay faquuluu cabdullaahi wa rasuuluhu ilaahay addoonkiisa weeyaan waa rasuulka ilaahay sidaa dhaha marka waxaa ka imaanaya meesha marka nebiga in addoonnimo laga sara maryana lama rabo rasuulnimo in laga hoos maryana ma aha wasadkuna waxaa weeyaan in la qiro addoon rasuul ah inuu yahay ayb madaahirta quluwiga ayaana insha allahu tacaala ku sheegaynaa waxa ka dhashay xadgudubka rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu xadgudbo anwaacdiisa markaan u soo jeesanno quluwiga anwaacdiisa laba nooc weeyaan quluwigu quluwi ictiqaadi ah oo usuulu diin galo usuusha diinta galo iyo quluwi camali ah oo isagu aan usuulu diin iyo caqiidada aan gelin ee isagu markaa galo waxyaabaha markaa yacnii cibaadaadka iyo meelaha galo waxallaala wixii guluwi ah oo ku tacalluqo kuliyaat shariica shareecada caqaa'idkeeda waxa ku tacalluqo usuusha ahlu sunnada usuulu ahli sunnati waljamaaca haddii ruuxu uu guluwi ku sameeyo waxyaabihii ahlu sunnaha ku ijmaaceen haddii guluwigiisu uu baabi'i ijmaacaasi uu ka hor imaanayo guluwi ictiqaadi ah weeyaan sida guluwigii yacnii dawaa'ifta ahlu sunnaha ka bayray ay qabeen oo kale khawaarijta iyo murji'ada iyo yacnii qadariyada iyo raafidada iyo nawaasibta yacnii usuul bay leeyihiin ahlu sunnati waljamaaca shan baab weeyaan usuushaas iyada ah daalib cilmigana inuu ogaado daruuri weeyaan shantaas baab waxaa ku xidhan qofka ahlu sunnanimadiisa iyo ahlusunnima ahlu sunna la-aantiisa waxaa dhici karta musطalaxa ahlusunnati waاljamaaca hadda inuu yacnii uu ka baxay yacnii wixii ahlu wixii ay ahlucilmiga ku ijmaaceen inuu dhinac uga baxay ayaad moodaayo dadka dadka ay dhinac kaga bixiyeen oo iyada laftirkeedii marka mafhuumkeedii la qalday aad iyo aadna marka loo gediyey shanta baabe ahlu sunnada ee kutubulcaqaa'idna looga hadlo ruuxuna haddii uu ku bayro asal ka mida usuushaas uu ku noqon karo khaarij can daa'irati ahli sunnati waljamaaca waxaa weeyaan waa shanta baaboo a'immada yacnii sida ibnu taymiya oo kale waasidiyada uu ku sheego ee a'immadii salafkana ee hore taabiciin ee raggii yacnii caqaa'idka wax ka qorayna ay kutubahooda ku sheegaan shantaa baab waxay kale yihiin baabu asmaa'i illaahi wa sifaatihi magacyada ilaahay iyo tilmaamaha ilaahay waa baab baabkaa isagaa waxaa weeyaan firaq badan baa ahlu sunnaha ku khilaafay ahlu sunnahana baabkaa isaga ah waxay kaga gaabsadeen qowluhu tacaala laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir tilmaam walbo ilaahay leeyahay in loo sugo iyadoon la dafirin oon tilmaamta la diidin iyadoo markaa aan yacnii la bedelin macaanideeda iyadoo aan takyiif lagu samaynin oon la qaabaynin iyadoo aan lagu shabihin tilmaamaha makhluuqa taas waa asal koowaad oo asal mid ah weeyaan asalka labaad waxaa weeyaan alwacdu waalwaciid masaa'ilu alwacdi waalwaciid oo waxaa weeyaan ruuxu hadduu dembi kabiire ee weyn uu ku dhaco ilaahayna dembigaa ruuxa gala oo u yaboohay naar oo u yaboohay sideen u qaadanaynaa oon u fahmaynaa dariiqada ahlu sunnada waxaa weeyaan ruuxa hadduu adduunyada iimaan uga baxo saxiix ah in aan yacnii in la yidhaahdo dembi iimaan iyo dembi hadduu isku darsado waxaa weeyaan arrin amruhu ila allaah arrinkiisa ilaahay buu u yaallaa hadduu doonana waa cadaabi hadduu doonana ee ilaahay subxaana wa tacaala waa u dhaafayaa ee wax alle laasim ku ahoo waciidka ilaahay ou goodiga uu goodiyey laabudda waxaa alla waajib ku ah inuu rido taas ma ahan dariiqada ahlu sunnada ee mashiicada alley ku xidhan tahay haddii ruuxa gaalnimo adduunyada uunan uga bixin waa mas'alaة اlwacdi wاlwaciid firaq badan baa ahlu sunnaha iyadana ku khilaafay mas'alada saddexaad waxa ay tahay oo usuusha ahlu sunnada ka mida mas'alaةu afcaal اllaah qadarka qadarka waxa koonka ka dhacaya khayr iyo shar inuu alla qadaro ficilka addoommadana inuu alla abuuray subxaanaه wa tacaala addoommaduna waxa ficilka samaynaya inay ayaga yihiin ayb firaq badanoo iyaguna jabriye iyo qadariyale baa meesha iyadana ku bayray oo dhinac uga baxay masalada afraad waxa ay tahay masaa'ilu اlasmaa'i wاlaxkaam waa iimaanka kufriga nifaaqa shirkiga waa masaa'il axkaam ka ratibanto magacyana weeyaan magacyadaa iyadaa iimaan maxaa la yidhaahdaa ahlu sunnaha qawaacid bay ka leeyihiin dawaa'ifta ku khilaaftayna macaani kale iyo waxyaabo kale iyo meelo kale ay la aadaan iyadoo mawaadiicdan faahfaahsanna kutubulcaqaa'id ayaa lagu daraasaya hadda uun inaan ru'uusulmasaa'il sheego yaan uun rabaa si loo ogaado markaan leenahay kuliyaad iyo ictiqaad iyo markaan ka hadlayno waxaan ka hadlayna si loo ogaado un baan rabnaa mowduuca shanaad waa asxaabta rasuulka aaabuasxaabu rasuulillaahi cinda ahli sunna waxaa weeyaan manaaqibtooda iyo fadaa'ishooda in laga sheekeeyo waxyaabihii dunuubee ka dhacay in markaa ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo aanna ceebahooda la tatabucin lana gaalaysiinin asxaabu rasuulilaahi sida raafidadu ay yeesho ma aha in aan asxaabta qaar ka midoo aalubeytka rasuulka aan la nicin sida firqooyinka qaar ay yeelaan oo kale aan la yeelin oo asxaabtu xurmo iyo tacdiim ahl ay u yihiin inaan kula dhaqanno iyadana oo iyaguna firaq badan baa ahlu sunnaha ku khilaafay shan baab weeyaan abwaabtaas caqaa'idka shantaas baab ruuxu hadduu ku toosnaado ijmaaci ahlu sunnada uu ku waafaqo kulliyaadkii qaalibkoodii way waa haystaan wou haystaa wixii intaa ka baxana macaanida unbaa loo soo celceliyaa oo iska soo gelgeli karaan laakiin waxaa shaykhulislaam markuu tilmaamayey wasatiyada ahlu sunnada markuu ka hadlaya shantan baab ayuu soo qaatay alcaqiidatu alwaasitiya marka quluwiga labadiisa nooc haddaan usoo noqday ictiqaadi iyo camali weeyaan midka ictiqaadiga waa wixii ku tacalluqo usuusha hadda aan sheegnay usuushan marka yaa dadka qaarkoodna dhinac bay u bayraan kuwo kalena dhinac kaley aadaan oo tasaahul bay sameeyaan xaquna daa'iman ahlu sunnada waa wasat maalan asxaabta oo kale baabkii hadda ugu dembeeyey raafidada asxaabu rasuulilaahi qaar bay aad uga badbadiyeen cali oo kale waxay gaarsiiyeen ilaahnimo qaarkood inay ka aaminaan qaar waxay yidhaahdeen cali ma dembaabo waa macsuum ilaa yacni ay gaareen yacni firaqooda iyo maqaalaadkooda hadba sida ay yihiin kutubu yacni almilal wannixal sida loogu sheego khawaarijtuna asxaabu rasuulilaahi way la dagaalameenoo dhiigooday bannaysteenoo way gaalaysiiyeen cali iyo radia allaahu canhu oo kale marka cali keliyaa qolana ku xadgudubtay qolana ku gaboodfashay ahlu sunnadiina way dhexdhexaysteen marka dariiqadii wasadkay qaadeen marka raafidadu waa ahlu quluwi khawaarijtu baabkan waa waa ahlu quluwi wahaakadaa baab walba waa saas qadarka marka la joogo qola waxaa weeyaan ficilka addoonku samaynaayo waxay yidhaahdeen wax ilaahay uu shuqulku leeyahay male addoonku wuxuu samayn karaa wax ilaahay ounan qadarin ilaahay oo inaad hanuunto rabo ayaa adi iska baadiyoobi kartaa mashiicadii iyo qadarkiibay dhinac yacni uga bayreen addoonkiibay waxay saareen xoog oo amarka iyo sharciga iyo sharciga ayay xoog saareen dhinaca kale qoladan ayagu la yidhaahda marka jabriyada nimanka la yidhaahdana qadarkiiba intay xoog saareen oy ka badbadiyeen bay waxay dhaheen addoonku xaashi iska bidbidaysoo kale waa wax ficila iyo awood iyo qudro dhanba ma leh nacam hadduu sinaysto iyo hadduu ilaahay caabudo nin la qasbaayo la riixaayo waaye marka iyaguna qadarkii bay ka badbadiyeen addoonkii awooddiisii iyo kasabkiisii iyo iyo yacnii inuu ficilkiisa doorto ayay inkireen labada qole marka waa ahlu quluwi ahlu sunnadiina waa wasad addoonka isagaa ficilkiisa sameeyo isaga ayaa loo nisbeeyaa ficilka allana addoonka iyo afcaashiisa isagaa abuuro sidaasay yidhaahdeen marka wahaakadaa dhacam ayb nooca labaad ee quluwiga waa waxa ku tacalluqo jusiyaatu shariica jusiyaatu shariica ninka inuu ku xadgudbo jusiyaadka iyagaa marka waxaa ka mid ah maalan salaadihii oo kale salaatuleylkiibu habeenkii oo dhan buu taagni ku dhammaynaya oo ku caddaynaa maalin walba waa soomayaa oo kale kaa isaga laftirkiisu waa quluwi laakiin ictiqaad maahane camali weeyaan quluwiga noocaasoo kale ah waana khatar waxaad ogsoontihiin xadiidkii bukhaari uu warinayay min xadiidi anas saddex nin ayaa asxaabu rasuulilaahi gurigooda tageen waxay tageen nebiga calayh isalaatu wasalaam guryihiisa xaasaskiisay weydiiyeen cibaadada rasuulka markaasaa waxaa loo sheegay sida uu cibaadaysto fa ka'annahum taqaalluuhaa nebiga cibaadadiisii bay yaraysteen oo waxay is yidhaahdeen idinku rasuulka waa idinka fadli badan yahay dembigiisii hore kii dambe waa la dhaafay hadduu isagu cibaadada yaraysto waa u qalmaa laakiin innaga cibaadada waa inaan badinaa markaasay midkood wuxuu yidhi amaa ana anigu fa asuumu walaa ufdir waa soomaya mana afuraayo weligey ka kale wuxuu yidhi amaa ana fa usallii walaa arqud habeenoo dhan waa tukanaya mana seexanayo kii kale waxa uu yidhi amaa ana falaa atasawaju nnisaa anugu haweenka ma guursanayo rasuulka maqlay markaasuu wuxuu yidhi amaa ana fa usallii wa anaam anugu waanse waa tukadaa waana seexdaa waa wa asuumu wa ufdir waan soomaa waana afuraa wa atasawaju nnisaa haweenkana waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii sunnadeyda ruuxii ka taga aniga iga mid ma aha quluwiga noocan cibaadaadka lagu xadgudbaayo ama yacnii ayi nooc oon caqiide aan ahayn hadduu bato oo ajzaa'diisu ay tira badato waxuu sababaa quluwi ictiqaadi ah uu keenaa oo yacnii sida imaamu shaatibi kitaabkiisa ictisaamka markuu bidcada ka warramayaba yacnii uu uga hadlo ayb qaybihiisu marka isagu waa kuwaasaa marka qaybaha uu leeyahay waa ictiqaadi iyo camali asbaabtiisaan usoo gelaynaa marka asbaabuhu asbaabu alquluwi ilaahay subxaanahu wa tacaala sunnada kowniga alla uu leeyahay waxaa ka mid a alla haddii uu doono shay asbaabtiisa ayuu diyaariyaa asbaabtiisa ayaa mutawafir noqonayso markuu ilaahay subxaana wa tacaala uu doono inuu shay ahaysiiyo quluwigu marka asbaab buu leeyahay asbaabtiisa waxaa ka mid a sababka koowaad aljahlu wa qilatu fahmi nusuusi sharciya waa jahliga iyo nusuusta sharciga oo aan la fahmin ama qofka fahamkeeda uu ku yaraado haddii jahli uu ku asiibo ama nusuusta sharciga fahamkeeda iyo aaladii lagu fahmi lahaa ay kugu yaraato waxaa ka dhasho xaalad quluwi la yidhaahdo ayaa ka dhalato sababkan marka isaga keliya waxaa soo hoos gasho asbaab aad iyo aad u fara badan ayaa soo hoos gasho asbaabta soo hoos gasho waxaa ka mid a ama ictibaaraad kala duwan oo tiro badan buu yeeshaa wa min ictibaaraatihi waxaa ka mid a kow aliktifaau bidawaahiri nusuusi اlkitaab duuna arujuuci ila nusuus allatii tubayinu macnaaha asaxiix in lagu gaabsado nusuusta gabal iyadoo aan loo celinin nusuusta kale ee sharxayso qur-aanku waxaan ogsoonahay waa issharxaa alif laam ra kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir meel wax lagu duuduubay ayaa waxaa dhici karto in lagu tafsiiliyo meel kale waxay u baahan tahay marka meeshaan wixii lagu duuduubay macaanidooda waxaa la garan karaa marka aayadaha kale la aado waxaa dhici karta aayaddan fahamkeeda inuu ku xirhnaado aayadaha ka horeeyo ama kuwa iyada gadaasheeda imaanayo ee ka dambeeyo yaa ka mid ah haddii marka aan sidaa la yeelin xaalad huluwiha ka dhalanayso oo ninku inuu intuu ku dhego nusuusta qaar sidii alla ugu talagalay fahamkii saxiixa intuu ka leexdo faham qaldan ou qabsado fahamkaas uu ku fara adeygo halkaa marka huluwi marka uu ka yimaado ayb mararka qaar naska naskan kale kuu bayaaninayo qur-aan buu noqon karaa qur-aankii qaarkiisa le qaarka kaleu fasiraa miaalaan usoo qaadanaynaa amiladaa wax lagu fahmaayo alimaam ibnu kaiir tafsiirkiisa markuu fasiraayo qowluhu tacaala yuriiduuna an yakhrujuu min annaar wamaa hum bikhaarijiina minha wuxuu alla uu leeyahay aayaddaa waxay doonayaan inay ka baxaan naarta yuriiduuna an yakhrujuu min annaar inay naarta ka baxaan bay rabaan wamaa hum bikhaarijiina minha mana ahan kuwa ka baxaya naarta walahum cadaabun muqiim cadaab negi ana waa leeyihiin ibnu kaiir wuxuu soo saaray ibnu mardaweyhi buu ka soo saaray xaggiisa muslimna waa wariyey xadiidkan laakiinse waxa uu yidhi iyadoo xadiidku uu aad usii dheeryaha baa muslim uu wariyey can yaziid ibni suhayb alfaqiir yaziid ibnu suhayb alfaqiir taabiciga la yidhaahdo can jaabirin ana rasuula اllahi salى اllahu calayh waalihi wasalama qaal jaabir baa nebigu wuxuu ka warinayaa rasuulku waxa uu yidhi yakhruju min annaari qowmun naarta dad baa ka baxaayo fayadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan shafaacada nebiga iyo shafaacaday uga baxayaan dad naarta galay ku gubtay ayaa laga saarayaa markaasaa jannada la gelinaya qaala waxa uu yidhi yasiid faqultu waxaan idhi lijaabir ibni cabdillaahi yaquulu llaahu alla wuxuu leeyahay yuriiduuna an yakhrujuu min annaar wamaa hum bikhaarijiina minha naartay doonayaan inay ka baxaan dadka ku jiro mana ka baxayaan adigiina ilaahayna wuxuu leeyahay wamaa hum bikhaarijiina min annaar wamaa hum bikhaarijiina kuwa ka baxaaya ma ahan adigiina waxaad leedahay yacni dad baa naarta ka baxaaya say isu qabeenayaan marka aayaddanba isaga marka wuxuu ka fahmay ruux kasta oo naarta gala inaan laga saaraynin nin allaale ninkii naarta galo inaan naarta laga bixinaynin ayuu ka fahmay oo ra'yigii marka wuxuu qabay muctasiladii khawaarijtu ay qabeen ee ahaa ninka hadduu dembi kabiire ah alla kula kulmo naartu ku waaro waana khalaas ra'yigaasuu qabay aayaddaanna marka waxuu islahaa deliil baad haysataayoo aayaddan baa deliil kugu ah markaasuu waxa uu yidhi yuriiduuna an yakhrujuu min annaar alla saasuu dhahayaa buu yidhi qaala jaabir waxa uu yidhi utlu awala alaayati aayadda tan ka horayso akhri buu yidhi aayadda middan ka horaysa akhri buu yidhi ina aladiina kafaruu low ana lahum ma fi اlardi jamiica wamilahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi ywmi اlqiyaamati ma tuqubila minhum walahum cadaabu aliim yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wama hum bikhaarijiina minha walahum cadaabu muqiim aayadda ka horaysa haddii la akhriya maxaa laga fahmayaa qoladan ilaahay uu leeyahay yuriiduuna waa gaaladii waa adduunyada uga baxday kufriga uga baxday ayaan naarta laga saaraynin oo ayagu naarta ku waaraya marka aayadda hore haddii loo celiyo aayaddan macnihii saxda ahay baa ka soo baxaya haddaan loo celininna ma ka soo baxayso ayb weliba xadiidka isagoo dheeraa muslim oo warinaya muslim riwaayadiisu waxay leedahay markaasaa weliba sidaan markaan su-aashaan markaan weydiiyaa la igu qayliyey buu yidhi jaabir asxaabtiisii iyo xertiisii baa igu qaylisay wa kaana axlamahum nin wuxuu ahaa jaabir dulqaad badan u kaadiyey buu ninka daayay aayaddan buu u akhriyey axaadiidta qaarkood buu u sheegay maalinkaasa iigu dembaysay buu yidhi ra'yigii aan qabay waana ka daawoobay buu yidhi nacam maxalushaahidkaan uga soconnaa waxay tahay aayadda fahamkeeda haddaan loo celinin nusuusta kale waxaa dhici karta inuu huluwi ka dhasho oo ka soo baxo nacam taas iyada marka waa middaas waxyaabaha huluwiga sababay iftiraaqa sidoo kale waxaa ka mid a ictibaaraadka sababkii koowaadaan ku jirnaa alahdu biاnusuusi اlmutashaabih duuna raddiha ila اlmuxkam alahdu biاnusuusi اlmutashaabihaat nusuusta mutashaabihaadka in la qaato iyadoon loo celinaynin muxkamaadka iyadoon loo celinin ilaahay wuxuu leeyahay qur'aanka aayaadku waxay u qaybsamaan alle muxkam iyo mutashaabih huwa aladii anzla calayka اlkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu اlkitaabi waukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa اlfitna waibtigaءa ta'wiilihi ilaa aakhir اlaaya qur'aanka marka mutashaabih maxaa la yidhaha mutashaabih waxaa weyn aayad laba macno iyo ka badan ay suurtagal ku tahay laakiin macnaha saxda ah ee ilaahay muraadkiisu uu yahay oo rasuulka muraadkiisu yahay waa hal macno macnahaasna waxaa la fahmi karaa marka loo celiyo marka loo celiyo nusuusta muxkamka ah annusuus ulmuxkama waxaa weeyaan waa nas kasta oo hal macno keliya ixtimaalo waa nas kasta oo hal macno keliya ku suurtagal ah mutashaabihana waa nas kasta oo laba macno iyo ka badan ay ku suurtoodo yaa la yidhaahdaa marka sida saxdaa waxay tahay nasku haddii uu ixtimaalaad badan leeyahay in naska kale muxkamkaa inta loo celiya laga fahmo wa ilaa ruux kastoo ahluguluwiya naska mutashaabiha ayuu ku dhagaa nasaaradii nebiga la doodaysa aayaddan waxay ku timid nasaara najraan nebigay la doodeen waxay kula doodeen saddex ilaah inay jirto markaase waxay yidhaahdeen saddex ilaah inay jirto qur'aankaaba sheegaayo ilaahay baa wuxuu leey innaa naxnu qur-aanka naxnu iyo innaa meeqaa ka buuxday dhehen jamacna saddexa ugu yaray dhehen wa aqalu ljamci alaaatun marka saddex in alle ay jirto qur-aankaa sheegaya dhehen laakiin maxay ka tageen nusuusta muxkamka ah ee aan macno kale ixtimaali karin ilaa inaadu naxnuda waxay ixtimaashaa mufrad oo mucadimun nafsahu ah iyo jamac intaba waa labada waa ku suurtooda naxwada marka la dhigana waa ogtihi laakiin macnaha saxdaa muxuu ku imaan karaa ee aayadda laga leeyahay marka nusuusta kale la fiiriye la yidhaahdo qowluhu tacaala oo kale wa ilaahukum ilaahun waaxidun macbuudkiinnu waa hal taas marka maxay uga tageenoo middaan u qabsadeen qasad qaldan bay rabaan walidaalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi faidaa ra'ayta aladiina yatabicuuna maa tashaabaha haddaad aragto dad raacraacayo aayaadka noocaasa oo aan muxkamka u soo celinaynin fa ulaa'ika aladiina sama allaahu kuwaas waa kuwa ilaahay magacaabay faxdaruuhum ee ka digtoonaada wuxuu yidhi marka taa iyaduna marka waa ictibaar kale nusuusta hadday laba macnay ka badan suurtagal ku tahay waa in loo celiyaa nusuusta kale ee halka macno ku suurtagal ah oo ay marka iyagu isku macnaha yihiin macnihii saxda ahaana halkaas ayaa laga qaadanaya alimaamu shaaibi fii kitaabihi اlictisaam isagoo macnahan ictibaarkan sheegayo waxa uu yidhi wa mima yuwadixu dalika waxyaabaha caddaynaya waxaa ka mid a maa kharajahu ibnu wahab ibnu wahab waxa uu soo saaray can bukayr annahu sa'ala naafican naafic ayuu su'aalay kayfa ra'yu bni cumara fi اlxaruuriyati ibnu cumar ra'yigiisu sideebuu ka ahaa xaruuriyada xaruuriyada marka waa ism oo asmaada khawaarijta ka mid a xaruuriyada muxuu ka qabay buu yidhi ibnu cumar ra'yigiisa xaruuriyada ku saabsanaa sidee buu ahaa qaala waxa uu yidhi yaraahum shiraara khalqi illaah wuxuu u arki jiray khalqiga ilaahay kuwa ugu sharta badan innahum inطalaquu waxay la tageen buu yidhi ilaa aayaatin unsilat fi lkufaar aayaad gaalada shanigooda ku yimid fajacaluuha cala almu'miniin mu'miniintay yeeleen markaa mu'miniinta ayay dushooda saareen meeshaan marka waxaa laga rabaa hal in hal arrin iyo arrinkan laga hadlaayo isma laha arrinkaa waxa uu yahay aayad gaala ku soo degtay ficilkooda oo kale hadday qolo muslimiina sameeyeen ma loo deliishan karaa taas waa loo deliishan karaa iyadana nusuus badan baana ku tusayso xadiid abi waaqid alleyki fii sunani tirmidi markay arkeen dad markaas soo islaamaa waxay arkeen geed gob ah markaasay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow daatu anwaad noo samay sida ay daatu anwaad u lahaayeen mushrikiintii geed ay seefaha surtaan ay barakaystaan oo daatu anwaad la yidhaahdaa jiri jiray markaasay yidhaahdeen rasuulka ilaahay geed saas oo kale annagana noo samay oo nafci dur aan ka raadinno barakaysanno markaasuu yidhi qultum waxaad tidhaahdeen kamaa qaalat banuu israa'iila ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih marka waa loo deliishan karaa wain kaana hadda nebigu uunan gaalaysiinin dadkan sababtoo ah ictibaar waxay lahayn dad markaas soo islaamay oon ayagu diinta markaa aqoon u yeelanin bay ahaayeen binaan calaa dalik uu nebigu ugu cudur daaray laakiin hadday diidi lahaayeen iyagu markaas ay ku adkaysan lahaayeen xukunku oo ku dhici lahaa markaa ayb taa iyado marka waxay tahay waxaa kaloo ka mid a wakaana alinsaanu akara shayin jadalan cali buu nebiga ku keenay cali buu u yimid wou toosiyey hurduu ka kiciyey maa tukataan buu yidhi markaasay dhaheen innamaa anfusunaa biyadi illaah annaga nafteenna ilaahay baa ahaayo markuu doono waa iska kacaynaa markaasuu wuxuu yidhi wakaana alinsaanu akara shayin jadalan isagoo tegaayo aayaddaa akhriyey aayaddana mufasiriintu siday yidhaahdaan annadr bnu اlxaari ayay ku soo degtoo nin muran badan oo mushrikiinta ka mid ahaa marka waxaa weeyaan un haddii calaaqa ay jirto oo in kaana xukunka uuna isku mid ahayn haddana way dhici kartaa in loo soo qaato laakiin macnuhu halkan aan ka wadnaa waxay tahay xugun ilaahay ou saaray kufaar haddii nin aanba kaafir ahayn la saaro oo aayadihii markaas la akhriyo taas waa midda ay sheegayaan markaa wuxuu yidhi alimaamu shaaibi raximahullah markuu sidaa yidhi fasura saciid ibnu jubayr weli imaamu shaaibi baa watee saciid ibnu jubayr aad baa loo farx geliyey min dalik arrinkaa wou ku farxay faqaala waxa uu yidhi maa yatabicu alxaruuriyatu min almutashaabih xaruuriyada waxyaabaha ay raacraacaan oo mutashaabiha ah waxaa ka mida buu yidhi qowluhu tacaala waman lam yaxkum bima anzla allah faulaa'ika hum اlkaafiruun wayuqrinuuna macahaa markay aayaddaa akhriyaan bay waxay kusii xijiyaan uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun kuwa rabbigood gaaladaa rabbigood bay hayrkii ag dhigaanoy la simaan faidaa ra'aw alimaama yaxkumu bigayri اlxaqi hadday arkaan nin imaamo oo waxaan xaq ahayn xukumaayo qaaluu qad kafara waa gaaloobay dhahayaan waman kafara qofkii gaaloobana cadala birabbihi rabbigiibuu wuxuu la simay hayrkiis waman cadala birabbihi qofkii rabbigii ka leexdana faqad ashraka fa haadihi اlummatu ummaddan marka mushrikuuna iyaguna waa gaalo fayakhrujuuna way baxayaan fayaqtuluuna maa ra'ayta wax allaal waxaad aragtay laynayaan liannahum yata'awaluuna hadihi اlaaya aayaddaanay ta'wiil qaldan saareen waa imaamu shaadibi fii kitaabihi alictisaam binasihi weeyaan nacam juska labaad lix boqol sagaashan iyo labo lix boqol sagaashan iyo laba juska labaad dabcada daaru ibni cafaan ayb ninkii dabcadaha aan haysaninna wuxuu ka fiirinayaa meelaha iftiraaqa iyo markuu ka sheekaynayo maxalushaahidku marka waxay tahay aayaadka haddii loo celiyo aayadaha kale haddii yacnii aayaadka macaanida badan suurtagal ay ku tahay waa in loo celiyaa kuwa halka macno ixtimaalo muxkamka ah oon macno kale ku suurtagal ahayn markaa macnihii dariiqii saxda ahaa yaa la garanayaa markaa ayb wuxuu sidoo kale imaamu shaadibi uu sheegay uu tusaale uga dhigay itibaacu maa tashaabaha wuxuu tusaale uga dhigay kaistishhaadi اlkhawaariji calaa ibdaali الtaxkiim khawaarijtu waxaad ogsoontihiin markii xakamka ay samaysteen cali iyo qoladii ka soo horjeeda markay garsoorayaalka sameeyeen ay yidhaahdeen na kala xukuma idinka oo sharci ilaahay nagu xukuma ee markii uu xakamka iyo taxkiimka uu oggolaaday cali ayaa waxa ay yidhaahdeen waad gaalowday maxaa yeele alla wuxuu leeyahay in ilxukmu ila lilah xukunka ilaahay unbaa iska leh shaadibi marka wuxuu yidhi faina daahir alaayati saxiixun aayadda daahirkeedu waa saxiix cala aljumlati duuduub ahaan wa ama cala tafsiili laakiin tafsiil fa muxtaajun ila albayaan bayaan buu u baahan yahay aayadda tafsiilkeeda marka aayadda waaqica lagu dabaqaayo tafsiila u baahan yahay wa huwa maa taqadama dikruhu libni cabbaas waa wixii uu ibnu cabbaas soo sheegay liannahu bayana wuxuu caddeeyey ibnu cabbaas ana alxukma lilaahi taaratan xukunka ilaahay baa iska leh mar bikayri taxkiimin iyadoo wax garsoore aan la samaynin baa ilaahay xukunku leeyahay yani axkaam badanoo waxaa jirta aan garsooraba looga baahnaynoo alla u xukumayba wa taaratan bitaxkiimin mararka qaarna xukunka ilaahay wuxuu u baahan yahay garsoor oo ruux fuliyo oo yacnii ka yacnii shaqaysiiyo buu u baahan yahay liannahu idaa umirnaa bitaxkiimi haddii annagu nala amray taxkiim faalxukmu bihi xukmun lilah oo alla maxaa yeele waxuuna amray mararka qaar inaan xakam samayno annaga wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcaثuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahlihaa soo maaha marka haddaan taxkiim samayno aayadaha ilaahay subxaana wa tacaala baan ka shidaal qaadannay taana marka waxay tusaysaa xugun alla waayo un waxaan ku dhaqmayno marka haddii taxkiim inta la sameeyo taxkiimkaasina sharciga ilaahay oo wax ku kala saarayo ictisaamka juska labaad safxada toddoba boqol soddon iyo lix waxaa ka mida mutashaabihoo la raacraaco ilaa waxaan ku sheegnay xaqiiqat اlguluw ifraad iyo tafriid soo maaha ifraadka waxaa matalaya jaanibkan khawaarijta tafriidkana murji'ada ayaa matasho murji'ada iyaguna waxay yidhaahdeen nusuusta qaar bay iska qaateen iyagoo kuwa kale ka tegey nusuustay qaateen waa maxa man qaala laa ilaaha ila اllahu xaruma maaluhu wa damuhu ninkii laa ilaha ila اllahu yidhaahdo maalkiisa iyo dhiiggiisu waa xaaraam man qaala laa ilaaha ila اllaahu qofkii laa ilaha illahu yidhaahdo xarama allahu calayhi الnaar ilaahay naar waa ka xarimay markaasay waxay yidhaahdeen bimujarad اlqowl qofkii la yimaado waa khalaas mar haddaad laa ilaha illahu ku qowsho dembi kastood gashaa waxay kaa dhibaysa ma laha xaquna wuxuu ahaa naskan ay qabsadeen sida ay ka fahmeen wou ixtimaali karaa laakiin macno ka duwanna waa ixtimaali karaa sida loo fahmaayana waxa ay tahay in loo celiyo nusuusta kale ee sharciga ahe iyadu qaydka u samaysay man qaala laa ilaaha ila اllah wahuwa yaclamu man qaala laa ilaha illa allah wakafara bima yucbadu min duuni اllah qayd iyo shuruud baa loo sameeyey marka haddaad shuruudda ku ilaaliso faa'iida markaasa imaanaya faa'iidadeedu haddaadan laakiin shuruudda ku ilaalinin haddaad daf iska siisato macnaheedii iyadana macno qaldan baa ka soo baxayo ayi marka waxaad garanaya ifraadka iyo tafriidka waxa sababaayo nusuusta in inta nusuus macaani badan ixtimaasha in inta macno un laga qaato hawada waafaqaayo iyadoon loo celinin nusuustii kale laakiin haddii nusuusta kale loo celiyo macnihii saxiixa ahaa ayaa meeshaasi ka daahiraayo kana soo baxayo ayb ictibaaraadka waxaa ka mida sababkii jahligan weli joognaa ictibaaraadka waxaa ka mida aliktifaau binusuusi اlkitaabi duuna anadar ila sunna qur-aanka keliya in lagu gaabsado oon sunnada nebiga la eeginba alla wuxuu leeyahay sunnadu wuxuu noo tilmaamay inay qur-aanka fasirayso waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dikriga qur-aankaa lagugu soo dejiyey saa dadka ugu caddayso wixii loo soo dejiyey wuxuu nebigu yidhi alaa wainii uutiitu lkitaaba wamilahu macahu aniga waxaa laysiiyey kitaab iyo wax lamidoo oo sidoo kale ah waa sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam sunnadii nebiga waxi ahaan baa loogu soo deji jiray oo waad ogtihiin xadiidkii dheeraa markay ninka uu u yimid yaa rasuula allah haddii aan ilaahay jidkiisa ku dhinto wa ana muqbilun anoo sii hore usii socdo oo aan mudbir ahayn oon soo jeesanayn aan soo aan yacnii aan baqaynin oo marka sidaa sidaa aan ahay jannada ma gelayaa nebigu haa buu yidhi ninkii markuu iska tego hallii soo celiyey yidhi maxaa tiri ku celi waa ku celiyey haa waad gelaysaa buu yidhi ila dayn dayn maahane daynta iyada oo bani aadamku kugu leeyihiin laga dhaafi maayo laakiin inta kale waa lagu dhaafaya markaasuu wuxuu ku daray fainahu faina jibriila jibriil baa ii ataanii wuu ii yimid buu yidhi markaasuu ila dayn ii sheegay marka nebigu sunnadiisu waxay ahayd sidii waxyi sida qur-aanka loogu soo dejiyo kale ayaa nebiga sunnadiisa loogu soo dejin jiray sunnadana loogu soo deji jiray marka sunnada waxay u baahan tahay qur-aanku wuxuu u baahan yahay in sunnada loo celiyo arrinkan marka quluw baa ka dhasho haddii qur-aanka keliya la qabsado ee sunnadii laga tago ayb oo aayad qur-aan inta la soo qabsado oo aan tafsiirkii sunnada ah aan loola laabanin cudurkanna cumar bnu اlkhadaab mar hore ayuu fahmay xilligii uu noolaa ayuu fahmayo waxa uu yidhi saya'tii naasun yujaadiluunakum bishubuhaati اlqur'aan fakhuduuhum bisunan dad baa imaan doono waxay idinkula doodayaan qur-aanka mutashaabihaadkiisa sunnada ku qabta fa ina asxaaba sunani aclamu bikitaab اllah sunnada nebiga dadka yaqaano ayaa cilmi ayaa kitaabka ilaahay ku aqoon badan yaxya bnu abi kaiir alyamaami oo a'immadii hore selafka ka mid ahaa wuxuu yidhi assunnatu qaadiyatun cala alqur'aan walaysa alqur'aanu biqaadin cala asunna sunnada iyadaa qur-aanka xukumayso oo macnihiisa xukumayso laakiin qur-aanku sunnada ma xukumaayo asaga macnuhu waxaa weeyaan qur-aanku waa mujmal sunnadaa kala qaadqaadaysoo fasirayso waana macnahaasoo cumaan bnu saciid addaarimi ou ku tilmaamay oo hadalkan uu ku tawjiihiyey waxaa laga eegayaa warkan alxuja fii bayaani اlmaxaja liqawaami الsunna juska labaad saddex boqol lix iyo toban marka waxaa soo baxay dad fara badan maalan ahlu quluwgu mar walba waxaa sima iyo calaamad u ahayd sunnada inay ka fogaayeen mar walbana qur-aan deliisha jireen walidaalika xaafid ibnu xajar markuu macnaynayo fatxulbaariga xadiidkan caaisha ayaa mucaado gabar la dhihi jira u timid markaasay tiri maa baalu ixdaana taqdi salaata taqdi asawma walaa taqdi salaa maxay mideen markay xaydka uu ku dhaco salaadihii ka tegey aynan u qallaynaynin oo soonkaste ay usoo qallaynaysaa markaasaa waxa ay tihi xaruuriyatun anti adiga xaruuriyad khawaarija miyaa tahay bay tihi caaisha nebiga ayaan la joognay waan xaydi jirnay markaasuuna amri jiray inaan soonka soo celinno salaadana nama fari jiray ibnu xajar meeshaa markuu sharxaayo waxa uu leeyahay dariiqada khawaarijta waxay ahayd in qur-aanka keliya la deliishado sunnadana aan la deliishanin dariiqadooday ahayd mar walbaa marka inay qur-aanka kugula doodaan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaamna wax badan aynan ka fiirinin waxaa ka mid a ictibaaraadkan iطlaaqu aayaati naزlat fi اlkufaari cala اlmu'miniina almukhlisiin waataana daaya sheegayna aayaad xugunkoodu ou yahay xugum kufaar ama adduun ama aakhiro yaa waxaa marka lagu socodsiinayaa dad mu'miniin oo mukhlisiin ah iyaduna waxay ka mid tahay qilatulfahmiga sababka waxa u aho yacni quluwi oo ka dhalanayo waxa uu yidhi ibnu cumar radi allahu canhuma inahum inطalaquu ilaa aayaatin naزlat fi اlkufaar fajacaluuha cala اlmu'miniin bukhaari ayaa tacliiq ahaan ku soo saaray fii saxiixihi aayaad ku soo degay gaalada ayay waxay la aadeen mu'miniintay ku dabaqeen marka macnaha ujeedaana waxa ay tahay xukunka gaalada aayaad ku saabsan sida xukunkoodu yahay adduun iyo aakhiro ayay ruux aan wasfigaa kufriga ku sifaysnayn ayay duldhigeen ayb waxaa ka mida sidoo kale akhdu dawaahir الnusuusi duuna muraacaati ijmaaci اsalaf nusuusta in la qabsado aayad iyo xadiid iyadoon la fiirinin ijmaaci salafka muxuu ahaa ayb maxaa ili alla wuxuu leeyahay waman yushaaqiq الrasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa intaa kuma gaabsanin wayatabic hayra sabiili اlmu'miniina u raaciye qofkii la dhinactamo oo khilaafo rasuulka hanuunku marka u caddaado kadib oo wayatabic raaco hayra sabiili اlmu'miniina mu'miniinta jidkooda jidaan ahayn marka ijmaacana wuxuu u baahan yahay marka tixgelin ruuxa marka nusuusta eegaya waxaa laga rabaa inuu ahayd qur'aankii iyo sunnadii iyo ijmaacii culimmadana uu fiiriyo kutubta ijmaaca laga alifay inuu ilmaam uu u yeesho kutubulkhilaaf inuu fiiriyo taa marka waxay u keenaysaa hadduu fiiriyo in ijmaacooda uu tixgeliyo maxaa yeele ijmaaca salafku wuxuu ku dhisan yahay xaq laa tajtamicu ummatii calaa dalaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaasuu yidhi waana xadiid xasana bimajmuuci duruqihi nacam kaa marka wuxuu keenaya ijmaacooduna inuu mar walbo nas uu ku qotomo sidaa darteed marka xaafid ibnu xajar fatxulbaariga markuu sharxayo xadiidka raqamkiisu yahay lix kun sagaal boqol soddon iyo saddex waxa uu yidhi وفيiه الزجر عن الأخذ بdواaهر جaميiع الآياaت القاaبلة للتأويiل التي يفضي الqول بdواaهiرها إلى مhaaلفة إجماع السلف wxu yidhi waxaa ku sugan xaadiita wuxuu tilmaamayaa yani ku soo aroortay kitaabu اsتitaaبaة المrtadiin axaadiidta ku jirto you ka hadlayaa markaasu wuxuu yidhi waxaa ku sugan iska canaanasho layska canaananaya in la qaato aayaadka daahirkooda ta'wiil ou aqbali karo kaasoo marka uu keenayo haddii la qaato daahirkeeda layska qaato ay ka dhalanayso in la khilaafo ijmaacu salaf la khilaafo marka meesha waxaa imaanaysa saxaabadii iyo taabiciintii aayaddan kuma camal falin mana aynan fahmin annagaa fahmnay in la yidhaahdaa ka dhalanaysa khatarteedayna leedahay marka waxaa ka mid ah ictibaaraadkaas cadamu fahmi maqaasidi shariica shareecada maqaasideeda inaanba la fahmin shareecada maqaasideeda iyo habka yacnii loo ilaalinaayo inaan la fahmin funuun badan baana ku xihan meesha iyada ah oo yacni ay ku xihan tahay waxay keenays waxay keeni kartaa taasi marka huluwi bay la imaan kartaa sheekhulislaam ibnu teymiya iqtidaau siraad ilmustaqiimka meeshaan maqaasidu shariica in aada loo fiiriyo haddaan la fiirininna uu huluwi ka dhalan kara fiiri sida uu leeyahay waa iqtidaau siraad اlmustaqiim mukhaalafat asxaabi اljaxiim safxada saddex boqol soddon iyo kow waa dabcada daaru lkitaabi اlcarabi wuxuu yidhi fatafadan lixaqiiqati اddiin warniyow u dhug lahaw diinka xaqiiqadiisa wandur ma shtamalat calayhi اlafcaalu afcaasha waxa ay keenaysana fiiri min almasaalixi اsharciyati wاlmafaasidi waxa ay keenayso afcaasha ee ah masaalixda sharciga iyo mafaasidda bixayu tacrifu meel aad garan kartood aqoonsanayso maa yenbagii min maraatibi اlmacruufi wa maraatibi اlmunkar meel aad ka yacnii dhug u lahow afcaasha waxa ay kee yacnii waxaad dhug u lahaatood eegtaa waxa ay koobayso afcaashu afcaasha aad samaynayso waxa ay keenaysa masaalix sharciga mafaasida eeg meel aad ka garan karto maa yembaqii min maraatib ilmacruuf macruufka maraatibtiisa waxa habboon wa maraatib ilmunkari munkarka maraatibtiisa waxa habboon xataa tuqadima ahamahaa si aad u kala hormarisa midda ugu muhiimsan cinda almusaaxamati markay isciriiriyaan masaalixu markay isciriiriso dhowr maslaxo ay timaado midda waxaa la horma saa yacni waa inaad maraatibtii kala taqaano martabadan martabadan say u kala horreeyaan haddaad ogaato waxaa kuu soo baxayo inaad marka midda ugu muhiimsan hormariso fa inna haadaa kan maxaa yeelay xaqiiqatu alcamali bimaa jaa'at bihi rusul fa inna haadaa xaqiiqatu alcamali bimaa jaa'at bihi rusul waxa ay rususha la timid ku camalfalideeda dhabnimadeeda waay masaalixda mafaasiddu marka shubha ma aha masaalixdu iyo mafaasiduna daaquudna ma aha nacam ee waxaa weeyaan waa waxay ku ijmaaceen ahlucilmiga ictibaaru اlmasaalixi wاlmafaasid kutubna ay ka alifeen nacam sheekhu lislaamna uu leeyahay faina haada maraatibta macruufka ee munkarka oo la eega xaqiiqatu اlcamali bima jaءat bihi اrusul waxa rususha ay la timid yacni amal amalka yani camalkii camalkeeda xaqiiqadeeda weeyaan faina tamyiiza bayna jinsi اlmacruufi wa jinsi اlmunkari wa jinsi اdaliili wagayri اdaliili yatayasaru kaiiran inaad daliil aqoonsato iyo waxa aan daliil ahayn inaad ogaato macruufka jinsigiisa inaad ogaato shayga uun macruuf ah wixii munkar uun ah in la ogaado waa fududahay shaikhu lislaam fa amaa maraatibu اlmacruufi wاlmunkar macruufka iyo munkarka laakiin maraatibtiisa in la kala aqoonsado wa maraatibi daliil daliilka maraatibtiisa in la kala garto say u kala horeeyaan adiladu bixaysu tuqadimu cinda tasaaxumi acrafa almacruufayni markay isciriiriyaan aada hormarinayso labada macruuf midka ugu macruufsan wa tunkiru aad u inkirayso ankara almunkarayni labada munkar kan aad u sii xun wa turajixu aqwa daliilayni labada daliilna kan xoogga badan aad rajaxayso fainahu huwa khaasatu اlculamaa'i bihada اddiin dadka diinkan aqoonta u leh waxyaabaha ay la gaarka yihiin waaye oo qof walbaa aan u muuqan karin adigu waa kuu muuqan kartaa macruuf munkarna waa kuu muuqan karaa jinsigiisa laakiin munkarkan munkarku maraatibtiisa iyo adiladu say u kala qawisan tahay adiga kuma muuqan karo qof kastaa uma muuqan karee wuxuu u muuqan karaa ruuxa maqaasidda shareecada fahamsan marka maqaasidda haddii la fahmo in marka waxaa dhici karta marka huluwi fara badan oo ku yaraado arrintaa iyadaa nacam fahamkeeda sababkaas oo dhan marka waxaa weeyaan waa xawla cilmiga iyo waxyaabaha ku tacalluqa waxa lagu garanaayana waxa ay tahay usuululfiqiga aad loo daqiijiyo qawaacidulfiqhiya cilmiga la yidhaahdo aad loogu dadaalo isilaaxa oo usuululxadiidkaoo aad loogu dadaalo waa aalaad qofka ka caawinayso inuu fahmo maraatibta iyo waxyaabahan laga hadlayo la sheegayo ayb haddii laakiin marka uu afcaal iska sameeyo maraatibta adiladana uunan aqoon u lahayn amase uunan aqoon u lahayn qawaacidda fiqhiga wax fara badan baa ka dhalanaya quluwi aan la mahadinin sababka labaad waxaa weeyaan wuxuu ku tacalluqaa culimmada aلsababu الثaanي culammadu ku tacalluqaay waxaa weeyaan asbaabta quluwiga keento dihaabu اlculamaa'i culammadoo tagto aw itikaadu ru'asaaءa juhaalin ama ru'asa marka juhaaloo la samaysto madax diineed jaahiliinoo la samaysto amase inaan loo laabaninba dad gaara yacni hadda annagu ma jeedno laakiin waxaan u jeednaa caalim waa wasfi waa ismu faacil waana wasfi wasfigaasna cidda uu ku xaqiiqoobi karo ayaa yeelanaysa kutubahan ka fiirinaynaa ciddii ay ku xaqiiqowdo ayaa yeelanaysa marka hayruhu marka haddii tar yacni laga dhigto fataawo iyo yacnii diin loo daba istaago waxaa imaanaya markaas tar'iisuuljahala jahala haddii marka yacni madax laga dhigto madax diimeed laga dhigtana waxaa yimaado quluwi aan la mahadinin imaam الbukhaariي mslim waxay warinayaan min xadiiث cabdالlahi bn cmr bn الcaas in اllaha laa yaqbid اlcilma اntizaacan yanzichu min suduuri اlcibaad ilaahay cilmiga ma qaado siibid ou siibayo dadka laabahooda ou ka siibayo walaakin biqabdi اlculamaa laakiin wuxuu ku qaadaa culummadu ou qibdoodo xataa idaa lam yabqa caalimun ilaa uunan caalim baaqi noqonin itakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadku waxay samaysanayaan madax diimeed jaahiliin ah fasu'iluu markaasaa la weydiiyaa faaftow bikayri cilmin cilmi la'aanay jawaabayaan fadalluu wa adalluu waa xadiid saxiixayn ku jira ibnu xajarna wuxuu leeyahay ri'aasada dhabta ah xadiidka waxaa laga qaadanayaa madaxtinimada ama ri'aasada dhabta ah waa midda diineed ruuxii marka diin madax loogaga dhigto ayaa waxa uu yahay ri'aaso diineed baa la siiyey isagaa ka muhiimsan ruuxa kale haddii marka ri'aasada diiniga khalal uu galo maxaa dhacaya marka fa su'iluu faaftow bikayri cilmin fadalluu adalluu baadi baadina guluwi bay ahaydoo hayri اlmaqduubi calayhim wala daaliin waa ka soo hadalnay xadiid kale wuxuu ahaa ibnu maajah uu warinaayey imaam axmed ina bayna yaday saacati sanawaati khadaacaat saacadda waxaa ka soo horeeya sannado dadka khiyaameeyo yuqawanu fiihina alamiin sannadahaas waxaa khaa'in lagu xukumaa qofka aaminka ah ruuxa amiinka ah ayaa naga tag la leeyahay xama ogeeda wayu'tamanu fiihina alkhaa'in khaa'inkana markaas waxaa weeyaan waa la ammaaneeyaa oo waxaa la yidhaahdaa yacni ruuxa khaa'inkaa wax laga qaadanayaa dadku jecelyiina soo dhoweynaya wa tandiqu fiihina ruwaybidatu dadka dad ruwaybido la yidhaahdana way hadlaayaan buu yidhi qaaluu wama ruwaybidatu yaa rasuula allah yay yihiin baa la yidhi markaasuu wuxuu ku jawaabay alrajulu taafihu yatakallamu can amri ilcaama waa nin dhulyaal ahoo caamada ka mida oo ka hadlaayo umuuraha caamka ah oo isaga go-aan ka gaaraayo oo inuu go-aan ka gaaro jecel sidaa nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiid saxiixa imaam axmed fii musnadihi buu ku soo saaray ibnu maajahna sunankiisa ayuu ku soo saaray wuxuu yidhi xadiid bukhaari ku sugan wuxuu ahaa fainahu laa ya'tii zamaanu ilaa waladii bacdahu sharun minhu zaman ma yimaado ilaa kaga dambaa ka shar badan zaman ma yimaado ilaa kaka dambeeya ka shar badan macnaheed ibnu xajar fatxulbaariga aaaar fara badan ayuu ku sharxay xadiidkan wuxuuna tilmaamay wax lagu sharxa xadiidkan waxaa ugu wanaagsan buu yidhi aaaarta yacni saxaabada fiiri dhegaysa marka wuxuu yidhi akhraja yacquub ibnu shayba yacquub ibnu shayba musnad buu leeyahay wuxuu soo saaray can ibni mascuud lastu acnii rakhaa'an min cayshin lastu acnii rakhaa'an min alcaysh anugu ma jeeda buu yidhi barwaaqo oo xagga nolosha ah yusiibuhu qofka uu helayo sanadba sanadka ka dambeeya waa ka liitaa macnaheedu ma ahan sanadkii horaa barwaaqo badanoo noloshu fiicnayd ma aha lastu acnii rakhaa'an min alcayshi yusiibuhu walaa maalan yufiiduhu maal uu helaaya ma aha walaakin laa ya'tii calaykum yowmun ee waxaa weeyaan maalin idin idinkuma yimaado ilaa wahuwa aqalu cilman min alyowmi aladii madaa qablahu macnuhu waxaa weeyaan maalin ma yimaado ilaa maalinkii ka horreeyey cilmigu waa ka yaryahay aqoonta iyo cilmiga diinta ayaa yar sanadba sanadka ka dambeeya faidaa dahaba alculamaa'u hadday culummadu tagaan oo la waayo istawa nnaasu dadku waa ekaanayaan ama hadday jiraanoo laakiin aanba looba haysanin oo dadku markaa waa sinmayaan dabcan istawa nnaasu dadka waa ekaanayaan falaa yamuruuna bilmacruufi macruuf fari maayaan walaa yanhawna cani ilmunkari munkarna reebi maayaan facinda idin facinda daalika markaasi yahlakuuna way halaagsamayaan markaas masruuq ibni اljdac taabiciga la yidhaaho isaguna wuxuu ka soo saaray uu yidhi isagoo xadiidkan tix raacaayo walaakin culamaa'ukum wa fuqahaa'ukum yadhabuun culimadiinna iyo fuqahadiinnaa tegayo uma laa tajiduuna minhum khalafan wax idiin bedela ma helaysaan wayajii'u aqwaamun dad baa imaanayaan yuftuuna bira'yihim ra'yigooda ayay ku iftoonayaan dad ra'yi u iska sheego ayaa imaanaya wa fii riwaayatin markaa fayuslimuuna alislaama islaamkay burburinayaan oo dilaacinayaan ay jejebinayaan markaas wayahdimuunahu waa duminayaan marka waxa meeshaa ra'yigaa marka ka dhasho ee quluwiga ka dhashaa islaamku ay ku burburinayaan iyagii baa gacmahooda ku duminaya islaamka imaamu shaadibi wuxuu ku tiriyey asbaabta tafaruqa iyo qulwigaba keento in qof aan caalim ahayn caalim loo aqoonsado uu ku daray ama inuu isagu isu aqoonsado oo ijmaaciisa la tiriyo khilaafkiisa la tiriyo taa marka waay u arki waxay u arki jireen culummadii salafka diintii oo dhibaata ay ku timidba oo maalin maalmaha ka mid ah wuxuu leeyahay shaadibi bakaa rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan ayaa ayaa ooyey markaasaa waxaa la yidhi maa- maa yubki maxaa kaa ooyinsiinaayo markaas wuxuu ku jawaabay istuftiya alyowma man laa cilma cindahu maanta waxaa wax la weydiiyey buu yidhi qofaan cilmi lahayn ayb halkaasaa markay ka bilaabmaysaa marka dariiqadiin marka ay laga leexdo quluwigu halkaasuu kama- ka faafayaa marka uu ka imaanayaa ayb sababka saddexaad waxaa weeyaan muqaabalatu اlinxiraafi biاlinxiraaf badanaa markuu khilaaf dhaco oo qolo ay xaqa ka inxiraafto qolooyin badan baa isku daya inay toosiyaan qolooyinkaa waxaa laga dhex helayaa marka kuwa ayaguna dhan kale u bayro nacam oo meeshay kuwaan aadeen cagsigeeda aado meeshay kuwaan ifraad ka sameeyeen taqsiir bay la imaanayaan khawaarijtii baa timid murji-a ka daba timid bal inay ka hor tagaan dhinac kaley aadeen oo taqsiir bay aadeen iyo gaboodfal bay la yimaadeen markaasaa waxaa ka dhashay inxiraafkii in quluwi kale lagu daaweeyo markaasaa markaa labadii qoloba ay ahluguluwi ay wada noqdeen marka taa waxaa ay keenaysaa marka muqaabalatu linxiraafi bilinxiraaf bidca in bidca lagu naqdiye ma bannaano hadaad wax naqdinaysa waxaa lagaa rabaa cilmi iyo cadli labadaas wasfi ibnu taymiya ikhnaa'iyada saasuu leeyahay cadli iyo cilmi haddii labadaa la waayo waxa aad sheegaysa adna koox kale oo kale oo meel taagan unbaad noqonaysaayo quluwi kale ku muqaabalaysay quluwi nacam sababka afraad waxaa weeyaan alijtihaadu fii bacdi shucabi اddiin in lagu dadaalo hal qayboo diinka ka mida qaybihiisa adraafta kale ama qaybaha kalena in lagu tasaahulo hal mar ayuu wuxuu noqonayaa mufarid iyo mufrid u fiirso dhinac buu xoogga saarayaa mas'alo min masaa'il iddiin oo diinka ka mida ayuu gacanta midig ku qabanayaa wixii mas'aladaa aan ahayna waa ku tasaahulayaa ninkii watow arkana waxaa laga yaabaa inuunan diinba u arag ayaa dhacdo halkaasna tafaruq baa ka dhasha wamin aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum fanasuu xadan mima dukiruu bih faaqraynaa baynahum alcadaawata waalbagda'a ilaa yowmi alqiyaama nasaarada marka waxaa kuwa kuwii yacnii nasaaro ayaa nahay yidhi akhadnaa miihaaqahum ballantii dhaarta lagu adkeeyaan ka qaadnay oon ku qabannay fanasuu xadan mimaa dukiruu bih wixii lagu waaniyey qayb ka miday ka tageen qayb bay qabteen qaybna way ka tageen maxaa ka dhashay marka fa aqraynaa baynahum alcadaawata waalbagda'a ilaa yowmi alqiyama isna cayb iyo kala tag iyo furqo yaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku salladay shaekhulislaamna majmuuculfataawaha juska hore muqadamadaba wuxuu uga hadlaa masaladan hadda tan aan sheegayno oo ah in inta diintii qayb laga qabsado lagu dadaalo qaybta kalena ka-annaha inaynan diinkaba ka mid ahayn waxaa ka dhalanaya dhinac huluwiya ee dhinac yacnii ifraad ah iyo dhinac tafriid ah ayaa ka dhalanayso sababka shanaad waxaa weeyaan tasyiinu shaydaan shaydaankaa wuxuu jecel yahay labadan dhinac in ziyaado ima nuqsaan labadaasuu aad u jecel yahay nacam shaydaankii baa marka qurxinaya camalkaas xun oo culimmadii salafka qaarkood baa waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen maa amara allaahu subxaanahu biamrin ilaa walishaydaani fiihi nascataan ilaahay shay ma amro yacni khasla min khisaali اddiin ilaahay ma amro ilaa walishaydaani fiihi nascataan ilaa shaydaanku wuxuu ku leeyahay laba nasco laba waswaas ayuu shaydaanku ku leeyahay imaa ilaa tafriiطin wa taqsiirin imaa inuu gaboodfal kaa soo galo dhinaciisa wa imaa ilaa mujaawasatin waquluwin iyo imaa inuu kaa soo galo huluwi iyo xadgudub ziyaada walaa yubaalii biayihimaa dafir midda ou helana u aabayeeli maayo middii adiga ou kaa helo unbuu kaa qabsan iqaaatu lahafaanka oo ibnulqayim kusoo guuriye ku sheegay juska labaad safxada laba boqol labaatan iyo labo anwaac badanna asagaaba miaaliye ibnulqayim marka iqaatada ha loo laabto aad iyo aaday yani muhim u tahay meeshaan iyadaana tasyiinu shaydaanna marka waa sababka ee ugu dambeeyo madaahirtiisa haddaan koobno si kooban u sheegno way fara badan yihiinoo min madaahirihi annaga madaahirta hadda na hayso koow waxaan ka bilaabaynaayo ka mid a alguluwu fi saalixiin dadka saalixiinto xadgudub lagu sameeyo ama nebi ha noqdo ama malag ha noqdo ama ha noqdo yacnii owliye ilaahay ha noqdaan waana wixii shirkiga iyo gaalnimada koow u ahaa wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasraa ibnu cabbaas wuxuu yidhi dadkaani dad saalixiinay ahaayeen magacyadooda markaasaa waxaa lays yidhi cibaadada aan ku xusuusanno on sawirno taallooyinna aan u samayno sidaa markii la yeelay qoladaa markay dhinteenoo qoladii kale markay yimaadeen falamaa tanasakha alcilmu cilmigii markii la iloobay oo yacni cilmigu waxaa weeyaan wixii sababkii loo sameeyey markii layska iloobay oo uu baabba'ay ayaa dadkii gabal ay caabudeen oo waxay yidhaahdeen aabbayaalkeen kuwan bayba caabudi jireen nebiga marka waa nooga digo wuxuu yidhi laa tuduruunii kamaa adrat inasaara bna maryam anugu haygu xadgudbinina say nasaaro ciise ugu xadgudbeen innamaa ana cabdun anugu addoon baan ahay faquluu cabdullaahi warasuuluh addoonkii alla rasuulkii alla dhaha nasaa-i wuxuu warinaa fii camali lyowm waleyla dad baa nebiga min xadiidi anas dad baa nebiga u yimaadeen markaasay waxay yidhaahdeen yaa khayranaa wabna khayrinaa wa sayidanaa wabna sayidinaa kiinoo kii khayrka badnaayo sayidkeennow nebigu khayrna waa khayr badnaayo ogow sayidna waa ahaa haddana nebigu muxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalama quuluu bacda qowlikum hadalkiinna qaar ka mida dhaha quuluu bacda qowlikum warkiinna qaar ka mida dhaha walaa yastahwiyannakum shaydaanu shaydaan yousan idin baadiyaynin oo idin dhuminin oo shaydaan yaanu idin dhuminin innamaa ana cabdun anu addoon baan ahay laa uxibu an tarfacuunii fowqa mansilatii allatii anzalanii allaahu bihaa ma jecli inaad kor iiga qaadaan derajadii aniga ilaahay i dhigay marka addoonna ha ka kor marinin rasuulna ha ka hoos marinin waxaan marka la daldalayo dadku ay ku dhex jiraan waa madhar min madaahir اlguluwi weeyaan isaga keligiisaana muxaadaro u baahan isaga keligii ayaa muxaadaro u baahan waqtigeedana waxaan u malaynayaa waa taagan yaho haddaaba huluwigaa la sameeyaaba nacam hadda laftirkeeda yaa huluwigaa yaa dad badan ay wax alla lagu caabudo ay ka dhiganayaan nebiguna markuu noolaana waa ka reebi jiray dadka gabadhii intay ammaantay rasuulka rasuulka haddii la ammaano laguma xadgudbi karo waa khalad rasuulka markii la ammaano yacnii way dhici kartaa dadka gabal inay ku xadgudbaan ammaanta intay ka badiyaan xadgudub gaarsiiyaan noloshiisiibayba dhacdayba haween baa nebiga inay gaaraan ama gabay korkiisa ka tirisa nadartay haddii ilaahay soo guulaysiiyo guulbau helay tiri buu yidhi marka markaasay waxay ku dartay wa fiinaa nebiyun yaclamu maa fii qadin annaga nebi berri wax dhacayo ogaa nugu jiro markaasuu wuxuu yidhi quulii maa kunti taquuliin waxaad dhehaysay dheh fainahu laa yaclamu maa fii qadin ila allah wixii aad tihi qayb ka mida dheh laakiin qeyb ilaahay unbaa og berri waxaa dhacaay allah unbaa og subxaanahu watacaala marka isagoo nool haddii lagu xadgudbay ee uu iska celiyey isaga markuu dhintana in lagu xadgudbi karo ou tilmaamay ee uu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wahanan yucbad ilaahu qabrigayga sanam la caabudo ha ka dhigin dadku hadda marka inay yidhaahdaan si kastood nabiga u ammaanto maba gaari kartidba xadgudub waxaasi waa sheeko waay isagoo noolaaba dad ay ku xadgudbeen nebiguna uu ka celiya calayhi salaatu wasalaam ayb marka tacdiim ma ahan kaasoo kale nebiga in la weyneeyaa way tahay laakiin huluwigu tacdiim ma u noqonayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu huluwi tacdiim noqonaayana nasaaro gaalo ma noqoteenba nacam ilaa alla wuxuu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waxaa ka mida madaahirta huluwiga atakfiru bima laysa bikufrin fii daatihi gaalaysiinta gaalaysiinta wax aan iskeed gaalnimo u ahayn gaalaysiinta wax aan iskeed gaalnimo u ahayn laysku gaalaysiiyo min madaahir اlguluwi bay ka mid tahay shayga laysku gaalaysiinaya horta waa inuu gaalnimo yahay gaalnimo haddii uu yahayna waa kufri akbar weliba inuu yahay ilaa kufriga akbar yasaaro u qaybsamaayo cinda ahli اsunna haddii marka shaygu kufri yahay kufri akbarana ou noqdo markaasaa waxaa weeyaan ruuxa ku dhaco inuu ku dhacay iyo in kale waa in la hubsado oo ama markhaati loo haayo ama isaguba uu qiran yahay uma mucayanka marka waa u tegaynaa isaga arrinkiisa waxa koo wax loogu gaalaysiina horta waa fii xaddihi inuu kufri yahay bixaddi daatihi nacam waxaan gaalnimo sideedaba ahayn haddii wax lagu gaalaysiiya waa quluwi waxaa ka mid a madaahirtiisa takfiirka oo shayga kufriga ixtimaala kii hore waa waxaan gaalnimoba ahayna ahay middaan waxay tahay shay waxaa jiro dhinacna gaalnimo ka ixtimaala dhinacna aan ka ixtimaali karin shaygu haddii uu saas noqdo asalku waxaa weeyaan inaan wax lagu gaalaysiinin waayo marba hadduu ixtimaali karo kufri iyo hayruhu hayr unbaa qofka muslimka looga soo qaadaya taana waxaa weeyaan waa qaacido ahlucilmiga ay sheegeen oo yidhaahdaan alkhaطa'u fi اlcafwi khayrun min alkhaط'i fi اlcuquuba cafiska in lagu gafaa ka khayr badan in cuquubada lagu gafo waana macnaha fuqahadu ay u yidhaahdaan qaacidada fuqahada idra'u اlxuduuda bishubuhaat xadiidku ma ansixin laakiinse waxaa weyaan waa qaacido ahaan waa u jirtaa xuduudda ku riixa oo ku dafciya shubuhaadka oo ruuxa hadduu dembi galo laakiin shubha ay ku jirto war dembigii ma galay ma gelin nooc meel un ay shubha uga jirto waa la iska daynaya cuquubadu marka iyo cafiska cafiskaasala taa iyadu marka waa shaygu hadduu muxtamal yahay waa in laga fiirsado oo haddii wax isaga u laabanaayo ay tahay maxaad kala jeedaa in la yidhaahdo hadduu jawaabo markaa jawaabtiisa lagu xukumo kaas waa mid kan kale waxay tahay takfiiru lmucayani duuna muraacaati shuruudi walmawaanic iyadoon shuruud iyo mawaanic midna la fiirinin jumlatan qof mucayana loo takfiiriyo nacam iyadoon laga eegin shuruuddii mawaanicdii mawaanicdu waa afar shuruuddana waa afar muqaabil ah nacam mawaanicdu marka waxaa weya waa jahli jahliga keligiis muxaadaro u baahan yahay isaga ayaa huluwi lagu sameeyey oo bacdi اnnaas alcudru biاljahli waa ka badbadiyeen meeluunan gelin bay geliyeen bacdi اnnaasna alcudru biاljahli saaxada waa ka bixiyeen xaquna waa wasat masalada kale waxa ay tahay maanica labaad wuxuu y alikraah qofka in lagu dirqiyo maanica saddexaad waxaa weeyaan alkhaa khaa waxaan u jeednaa qofka inuunan ficilka ama qowlka gaalnimada una u qasdin laba waa kala duwantay ogow meeshaan dad baa iyadoo laftirkeeda waxaa laba arrin in la kala duwaa waa daruuri arrin waxa uu yahay ruuxu ficilka gaalnimada ah ama qowlka gaalnimada ah inuu u qasdo waxaa kala duwan inuu gaalnimo u qasdo iyo inuu ficilka u qasdo waxa halkan lagu sheegaayo waxay tahay ficilka inuu u qasdo hadduu ficilka u qasdo walow yownanba aad gaalowdidba yownan isdhihine taas cudurdaar ma leh marka alkhaa iyo shuruudda marka alqasdu lagu daraayo mawaanicda alkhaa lagu daraayo macnaheedu waxa ay tahay waa in qofkaani qowlka gaalnimada ama ficilka gaalnimada ah qowl ahaantiisa iyo ficil ahaantiisa inaanu qasad uga soo bixin maxaa ka mida carabkiisay ka fakatay muqdan lahaynba isagu waa sida ninkii yidhi oo kale allahuma anta cabdii wa ana rabuka akhطa'a min shidaة اlfarax faraxa inta ka batay buu isiloobay uma qasdin qowlkaasuusu u qasdin laakiin hadduu qowlka u qasdo oo hadhow yidhaahdo war anu inaan gaaloobay ma rabin shardi ma ah taas man taa waxa ma anfacaysa iyado man marka in kufriga loo qasdo in ficilka loo qasdo ficilka in loo qasdo baa masalada laga hadlayo dad badan baa meeshaas marka ku simbiririxda nacan oo markaa intaasoo acdaar intay keenaan hadhow dhahayo ruuxaana de inuu gaaloobo uma qasdinay ku leeyihin inuu gaal noqdo diinta ka baxo ulajeedkiisu ma ahayn taa iyadu ma ahane midda ficilka iyo qowlka inuu u qasdo unbaa laga eegaa nacam tan kale waxa ay tahay maanica ugu dambeeya waxaa weeyaan waxaan sheegnay jahliga ikraaha khaطa'a iyo waxaa weeyaan kan kale waa ta'wiilka waxyaabaha marka in la fiiriyay u baahan tahay tabdiica isagana waa la mid qolooyin ayagana waxaa jira tabdiica quluwi ku sameeya shay aan bidco ahayn bay qofka ku tabdiicinayaan shay aan sidiisaba yanii ama waxaa dhici karto biduuni dawaabit ayay tabdiica ku degdegayaan intii halkan laga yidhi tabdiicana waa iyadoo laftirkeeda waa laga dhahayahajriga dadka muslimiinta in la noco laga beri noqdo oo laga hijroodo col laga noqdo iyada laftirkeeda waxay u baahan tahay ifraadka iyo tafriidka in laga ilaaliyo qolana baabka uguma jirto hajriga qolana intay ka badbadiyeen ayay hajri aan dawaabid lahayn bay dadka ka hijroodaan kaas ha u tegin kan ha maqlin kan ha dhegaysanin kan saan waxa uu wax ku dhahaayana waxaa dhici karto inaynan hajriga uu rabo inuu dadka ku tacsiirana dawaabid inuunan u lahayn sheekhulislaam ibnu teymiya juska sideed iyo labaatanaad majmuuculfataawaha saddex shardiba u sheegay hajriga tacsiiriga ah saddexdaa waxay tahay awalan ikhlaas ilaahay dartii horta inuu ruuxa uga hijrooday ilaa waa diin iyo cibaado moogtaha kan labaad waxa ay tahay in la eego quwat اlhaajiri wاlmahjuuri kan laga hijroonayo iyo midka hijroonayo awooddiisu intay la eg tahay kan laga hijro quwatan wa dacfan quwada iyo dacfigaba in la fiiriyo waxaa dhici karta ruuxa laga hijroonayaa inuu qawi uu yahay oo aan hijro waxba looga qaadi karin kan hijroonayana nin iska daciifoon la aqoonin oon cilmiba lagu aqoonin inuu yahay hijradaada waxba tari maysa markaasoo kale waxba kuma edbin karti marka alquwatu waاdacfu fi اlhaajiri wاlmahjuuri waa daabit daabidka saddexaad waxaa weeyaan daaciya iyo hayru daaciya in loo kala saaro mubtadicu haddii uu yahay nin bidcadiisa faafiyo kaasaa laga hijroodaa ee mid gurigiisa ku haystee qalbigiisa ay ugu jirto oon waxba daaci ku ahayn isagu wax u sheega uu leeyahay in wax loo sheego loo naseexeeyo hajri male isaga saddexdaa daabit baa shaekhulislaam juska siddeed iyo labaatanaad meesha uu uga hadlayo alwalaa walbaraa iyo muwaalaadka iyo meelahu uga hadlo ayuu dawaabidaa ku keenay iyada keligeedna muxaadaro si fiican dadka loo fahamsiiyey ay u baahan tahay nacam laakiin wakhtigaa nugu yaro sidaas baan isaga maraynaa nacam madaahirtiisa ugu waaweyn waxaa ka mid a atajaruc calaa ahli اlcilmi ahlucilmiga dadka ah in lagu dhiirado oo dadka dhallinyaradaa ama yaryar lagu dhiiriyo nacam oo aad iyo aad yacni inay ku dhiiradaan in la suurogeliyo waa madaahirta quligiga taaganay ka mid tahay nacam iyo in saaxada laga jiido dadka ahlucilmiga si ay saaxada khaali ugu noqoto dad aan ahal u ahayn nacam taa iyadaa marka qadiiman bay dhacdayo khawaarijta iyo raafidada iyo murji'ada iyo dawaa'ifu ahlilbidac haalibkooda wixii soo gaaray asxaabta abu hurayra aada ay u necbaayeen waxay jeclaa jireen abu hurayra inay gaalnimadiisu sugaan xataa xadiid abu hurayre oo wariyo si aan loo deliishaninba asaga iyo axaadiidtiisa say daaqadda uga wada baxaan dadka abu hurayray ugu necbaayeen walidaalika yacnii kitaabkan uu alifay alanwaaru alkaashifa cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi aad haddii loo akhriyo wax badan baa laga faa'iidaya oo macnahaas ah taa marka saaxadu un inay khaali u noqoto waxaa kaloo ka mid a naanaysaha xuno ay u sameeyaan ahlucilmiga xashawiya murji'ada waxay dhahaan ahlu sunnada khawaarij khawaarijtu ahlu sunnada murji ay leedahay qadariyadu yacni waxay leedahay jabriye ahlu sunnaha jabriyadu waxay dhahayaan qadariye asmaa xunxun magacyo xunxun si looga cararo tanfiir ayb alimaam abu cumaan isaabuni kitaabkiisa caqiidatu salaf asxaabi alxadiid waa ku sheegay waxayna la mid tahay buu yidhi gaaladii nebiga dhihi jirtay asmaa tiro badan u samaysay majnuun iyo shaacir iyo magacyo badan saaxir iyo magacyo badan ay u sameeyeen haddana nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa raacay hal magac rasuulullaahi inuu yahay ahlu sunnadana waxaa raacayo yidhi ahlu sunnati waljamaaca magacyadan tirada badan waxba macnaha ma samaynaya abuu xaatim iraazi ayuu soo qaatay aarkiisa calaamatu ahlilbidaci alwaqiicatu fii ahli اlahar calaamadda ahlubidaca waxaa ka mida ahlulaharkoo lagu dhaco sababkay ugu dhacayaanna waxay tahay say saaxada uga baxaanoo markaa iyaga ay markaasi baatilkooda rawaaj oo u helo imaamu shaaibi fiiri dhegaysta imaamu shaadibi ictisaamka juska labaad toddoba boqol afartan iyo kow qisadan fiiri qisadan bal fiiri waxa uu yidhi rawaa ismaaciilu bnu culaya ismaaciilu bnu culaya wuxuu wariyey qaala xadaanii ilyasac qaala takalama waasil bnu cadaa maalin maalmaha ka mid ah waasil bnu cadaa almuctasili baa hadlay faqaala camru bnu cubayd camru bnu cubayd baa wuxuu yidhi alaa tasmacuun war miyaydnan maqlaynin oo aydnan dhegaysanaynin maa kalaamu اlxasani wabni siriina cindamaa tasmacuuna ilaa khirqatu xaydin mulqaah warka xasanulbasri iyo ibnu siriin markaad dhegaysanaysaan wax kale la mid ma ahano wuxuu la mid yahay maro xayd oo la tuuray oo kale maro dhiig leh oo xayd lahoo la tuuray oo kale waa warkooda wax macnaa oo ay leeyihiin ma laha warkoodu wax macnaha uu leeyahay ma laha waruwiya weli shaadibi baa sii wato wuxuu yidhi anna zaciima min zucamaa'i ahli اlbidca mid ka midoo zaciim oo zucamaaءi ahli اlbidca ayaa kaana yuriidu tafsiila اlkalaami cala اlfiqhi wuxuu rabay inuu fiqiga aad uga hadlo fakaana yaquulu wuxuu dhihi jiray ina cilma shaaficiyi o abi xaniifa laa yakruju min saraawiili imra'a fiqiga shaafici iyo abu xaniifa haweenta googorodeeda ma dhaafsiisna xayd iyo nifaas iyobay yaqaanaan wax kale meesha kuma haayaan siyaasa yaa la su-aalin masaaisha masaa'il hiblaaye yaa la su-aalin mas'ala fulani yaa la su-aalin kuwaas unbay yaqaanaanoo iyagu halkaa unbay joogaan shaadibi ictisaamkuu ku sheegay dib ugu laabta haddaad doontaan idinka safxa juska labaad toddoba boqol afartan iyo koo weeyaan ninka aan dabcada ibnu cafaan haysaninna wuxuu ka fiirinayaa markuu ka hadlaya calaamaatu ahlilbidac cabaar markaad sii socoto dhowr safxo waad arkaysaa ayb hadalkan marka muxuu maqsihiisa maxaa waayana ninkaani inuu fiqi ka hadlow rabaa laguma yaqaano fiqhi aqoon diineed iyo faqiihnimo looma yaqaano dadku abuu xaniifa iyo shaaficiyay yaqaanaan waa inuu saaxada ka bixiya marka nacam markuu iyaga saaxada ka saaro rawaaj isaga marka faqiih baa la dhahayaa nacam ayb ninka caalimkaana dabcan awsaaf buu leeyahay min awsaafii waxaa ka mida mualafaadka u alifo waa lagu gartaa waxaa lagu gartaa caalimka fataawadiisa waxaa lagu gartaa xalaqaadka cilmiga waxaa lagu bartaa dadka ka soo baxay isaga oo waxbaray xaafid ibnu xajar ibnu teymiya markuu sheegayo shaykhulislaamnimadiisa wuxuu yidhi waxaa ku tusaaya shaykhulislaamnimadiisa wax kale hadduunan qabanahayn ilaa inuu ibnulqayim soo saaray ma ahani alimaam ibnulqayim keliya inuu arday u noqday oo isaga uu waxbaray maahae wax kale haddaynan ahaa lahayn caalimnimadiisa iyo shaykhulislaamnimadiisaba ku filan marka tilmaamay leeyihiin tilmaamahaas yaa iyaga lagu gartaa iyaga laftirkooda waxaa dhici karta in laga muxaadareeyey ama kelimaad iyo ay u baahan yihiin iyo ka hadal ee ugu dambayn cilaajkiisa maxaa daawo u ah cilaajkiisu waxay tahay awalan ruuxu inuu diinta barto attafaquhu fi ddiin attafaquhu markaan leeyahayna macnihiisa saxdaan u jeedaayo ruuxu sideebuu ku fahmi karaa nusuusta sharciga wuxuu ku fahmi karaa inuu barto aalaadkeeda culumta waa isdhammaystiraysaa lama raba yacni xadiid keligiisaan barana tafsiir keliyaan aniga baranayaa maya haddaad rabto inaad tafsiirka sax u fahamto xadiidka si saxa u fahamto wax allaale wixii calaaqa laleh inaad barato oo ay ka mid tahay luqada oo ay ka mid tahay usuululfiqhiga oo ka mid yahay usuululxadiidka musalaxa iyo cilalka iyo cilmu takhriijka iyo ay ka mid tahay yacni culumta yacni qiraa'aadka iyo culuumulqur'aanka waxaasoo dhan markay kuu kulanto ama ugu yaraan aad muqadamaad ka barato fanni kasta haddaad muqadamo ka barato warka culummada waa la soco kartaa haddii kale maya laakiin laa maraatibta adilladaadan fahmaynin walaa cinda tacaarud iladilla waxa la sameeyaadan garan karin walaa maqaasid shareecan kuu xasilaynin halkaas unbaad marka waxaad noqonaysaa un nin kitaabka baal goostay attafaqhu fi ddiin tan labaad waxay tahay marka waa dhici kartaa kitaabka inuuna dhex yaallo kitaabka kitaab kitaabka in la yidhaahdo kitaabka inuuna dhex yaallo waxba haddana uusan noo tarin waxaad ogtihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam habeen habeennada ka mida wuxuu yidhi haadaa awaanu dahaabi اlcilmi waqtigan waxa uu yidhi waa waqtigii cilmigu tegaaye markaasaa nin saxaabadii ka mida reer madiina wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow sideebuu cilmiga u tegayaa wa naqra'u lqur'aana annagoo qur-aanka akhrinayno wa nuqri'uhu aan u akhrinayno abnaa'anaa wa abnaa'unaa yuqri'uuna abnaa'ahum kitaabkii iyo qur-aankii baa saan noo dhex yaalleen markaabuu wuxuu yidhi maya waxaan u malaynaya takiladka ummuka yaa ziyaad waxaan kuu haystay buu yidhi inaad ka mid tahay dadka min fuqahaa'i ahlilmadiina waa kan buu yidhi yahuud iyo nasaaro towreed iyo injiil bay gacanta ku haystaan wuxuu u tarayana ma leh kutubta in la akhriya ma ahan in la fahmaa loo soo dejiyo imaamulqurdubi markuu fasiraya qowluhu tacaalaa qowluhu tacaala waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fowqakum utuura khuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiihi wadkuruu maa fiihi waxaa weeyaan uu leeyahay waxaa laga qaadanayaa ulajeedka kutubta loo soo dejiyo inay tahay in la fahmo in la fahmo oo si fiican loo fahmo inay tahay in layska akhriyo ama yacnii fahm sadxiya la fahmo inaynan ahayn cilaajka waxaa ka mid ah itibaacu اlxaqi watajarudu can اlhawaa xaqa in la raaco hawadana layska ilaaliyo waxaa ka mid a raddu mutashaabihi nusuus ila اlmuxkam mutashaabihan muxkamka loo celiyo waa ka soo hadalnay alrujuucu ilaa ahli اlcilmi ahlu cilmiga in loo in loo laabto ayb laa siyama fi umuuri اlcidaam laa siyama umuuraha waaweyn ilahay wuxuu leey walow raduuhu ilى rasuuli wailaa uli اlamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum shaykhu اlislaam ibnu taymiya minhaaju sunnaha wuxuu yidhi wafi اljumlati isku soo duuduub falbaxu fii hadihi اdaqaa'iqi masaa-isha daqaa'iqda leh masaa'il buu ka soo hadlayo dagaalada iyo ku saabsan dagaalada yacni furuuqda u dhaxayso dagaalka muslimiinta iyo gaalada ka dhexeeyo dagaalka muslimiinta dhexdooda dhaco dagaalka dadka buqaadaa lagu duulo waxyaabahaas uka soo hadlay markaasuu wuxuu yidhi wafi ljumlati faalbaxu fii hadihi اdaqaa'iqi min wadiifati khawaasi ahli اlcilmi baxiga iyo baarbaaridda masaa-ishaani waa min wadiifati khawaasi ahli اlcilmi ahlu cilmiga kuwooda khawaasta ah shaqadooda waayo dad kale shaqo maba ku lahanba hadduu dhex galana de waxaa weeyaan wax uunan jeclayn unbau kala kulmayaa ruuxana islaamnimadiisa waxaa u fiican waxa aan isagu markaas wadiifadiisa ahayn inuunan dhexgelin imaamu alqurqubi waxaa aad u badan yacnii mararka qaar in la yidhaahdo ilaahay wuxuu leeyay fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila اllahi warasuul allihii rasuul ha loo laabto aلrujuuc ilaa ahli اlcilmi maxay taha ila اllaahi warasuuli baaba la yidhi ilallaahi warasuul marka de ilaa kitaabillahi wa ilaa sunnati rasuulihi waay qurdubi tafsiirkiisa waxa uu yidhi fiiri yaa yaa amarkaasi horta farudduuhu ila allaahi warasuuli waxaad isku khilaafteen alle iyo rasuul u celiya amarkaani yow muwajah ku yahayna yaa amarkaani uu ku socdaa alimaamu alqurdubi aayaddaa isagoo fasiraayo wuxuu yidhi fa amara allaahu tacaala biraddi اlmutanaasaci fiihi alla wuxuu amray waxa lagu dood waxa lagu doodo in loo celiyo ilaa kitaabillahi wa sunnati nebiyi sal اl ly slam kitaabka alle sunnada nebiga walaysa ligayri اlculamaa'i macrifatu kayfiyati اraddi ila اlkitaabi waالsunna qof aan culummo ahaynna kayfiyadii iyo habkii ou kitaabka iyo sunnada ugu celin lahaa masaa-isha laysku khilaafsan yahay ma haysto walaysa ligayri اlculamaai culummada kayrkood uma sugnaaninoo ma laha macrifatu kayfiyati raddi garashada la garanaayo sida loogu celiyo ila alkitaabi wasunna de nin kasta ogow kitaab iyo sunno uma celi karee ila waxaa la rabaa daliilkii waxaa la rabaa madluul saxiixa waxaa la rabaa waaqica iyo daliilkan calaaqada ka dhaxayso meeshaan yacni aayad la akhriyo keliya ma aha nacam ama xadiid la akhriyo wayadullu calaa sixatihi arrinkaa in amarkaani inuu culummada ku wajahayana saxiixnimadiisa waxaa tusayso kownu su'aali lculamaa'i waajiban in culummada wax la weydiiya inay waajib tahay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waimtihaali fatwaahum laasiman iyo fataawadooda in la imtihaalo la fartoomo laasiman lasman yani sahlu bnu cabdillaahi tasturi waxa uu yidhi sahlu bnu cabdillaahi tustari laa yazaalu nnaasu bikhayrin dadka khayr ka zuuli maayaan maa cadamu suldaana waalculamaa intay ninka madaxda waa weyneynayaan iyo culummada haddaan suldaan jirinna ahlucilmiga ahlucilmi ay jiraan ahlucilmiga in la weyneeyo faidaa cudimuu faidaa cadamuu haadayni hadday labadan weyneeyaan aslaxa allaahu dunyaahum wakhraahum aakhiradooda iyo adduunkooda u hagaagi ayb tan ugu dambaysa waxay tahay cilaajka ugu dambeeya annadaru ilaa maqaasidi shariica maqaasidda shareecada in la eego walictibaaru bifiqhi nusuusi nusuusta fahamkeeda in la ictibaar siiyo wa fiqhi lwaaqici waaqica aa rabto inaad ku dabaqdo naskaanna inaad garato ood si fiican u fahamsan tahay waalcalaaqati baynahumaa fiqhiga calaaqada ka dhaxayso waaqican iyo naskaanna inaad garanayso nacam cilaajka waxaa kaloo ka mid a sidoo kale ru'yatu shariicati shareecada in la arko ru'yatan shumuuliyatan shareecada in loo arko ru'ya shumuuliya inay dhinacyo badan tahay dhinac walbaana dadaal uu nooga baahan yahay hal dhinac keliya inaan lagu tacasubin oo dhanka kalena ka annahaa leysat min addiin aan laga dhigin marka kelimaddeeda intaanaan kuayaan kusoo gaabinayaa inta dambe un mukhtadafaaday ahayd walacalla yacnii kelimaadkan qaarkood ama yacnii qaybo ka mida inay u baahdaan kelimaad ama muxaadaraad marka wbاllahi الtowfiiq wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbih wslm